bismillahi raxmaan raxiim haron waa mahadsantaha waana ku faraxsanahay inaad ila soo xiriirtay oo aad waraysan ka qaadaysid runtii waa run sideed iyo labaatankii bishii january waxaan tartan ku galnay aniga iyo koox kaleeto oo danaynaysay kursigii aniga aan hadda ka hor baneeyay ee baarlamaanka dabcan dabeiciina anigu hadda siyaasad ayaan ka shaqeeya haddii meeshii xilkii dawladda ee magacooda laga qaaday meesha kale ii banaanday baarlo siidkaygii oo aan la buuxin inaan dib u noqdo fursadaas waa ii muuqatay bacdama hadda siyaasi aan ahay muddana aan siyaasadda kusoo jirana meesha keliya hadda aan dhaqdhaqaaqayga siyaasadda iyo hawlahayga siyaasadda aan kasii wadi karo oo ugu muhiimsan inaytaa baarlamaanka awlan aan kamid ahaa saas darteed ayaan ugu tartamay waa gartay ugu dambeyn kursigii waa lagaaga badiyey xildhibaan kalaa kaa badiyey doorashadu see u dhacday ma ku qanacday horta kuma faraxsani laakiin inaan aqbalo dabcan waa way tahay runtiina waxaan aaminsanahay waxyaabaha keenay in oo kursiga aan aan loosgalayo ama aan waayo oo ay saddex arrimood aasaas ay u tahay mar waa guddiga doorashooyinka habka ay u handalgaleen ama ay doorashada u wadeen processka ayay muddo jiidayeen mar hore ayay ahaaday inay qabtaan doorashada way cagadiideen sidan dareensanana faragelin ayaa dawladda ku haystay haddana si toosa dawladda ayaa faragelin usoo usoo samaysay oo gacan muuqata oo oo oo maaliyada siisay ninka kaleeto hadda kursiga ka qaaday tan kalena waxay tahay dee dadka wax dooranayo oo iska garanaysaayo oon wacyi badan aan lahayno waxa laysku haysta iyo aan wax badan ka fahamsanayn oo ay sumaysay maalgelintii ama dhaqaalihii faraha badnaa dawladda meeshaas kusoo sumay saamaysay oo dee marna dareenkooda ay wax ka badashay marka runtii faragelinimahaas iyo caqabadaha iga qabsaday guddiga doorashooyinka iyo arrimahaas ayaa sababa inaan waayo maxaad ku caddaynaysaa in dawladdu ay xildhibaanka kale taageeraysa wax caddayna miyaad haysaa mise waa tuhunuun wax tuhun la yidhaha ma jiraan dadkaan waa dad ehela waxba uma kala qarsana waa la garan karaa dee baarlamaanka marka lagu soo biiraayo xildhibaanka waxa ku bixi kara de waad ka garan kartaayo doorasho kasta qaash iyo xoolo kaa maaranto marka wax oo loo qaateyna waa jiraan marka yacni dadkii ay doorashada ama delegateskii dadkii doorashada fuli lahaa ama wax dooran lahaa si keyru caadi loo korabti garayo ama xoolo keyru caadi oo wareeriya la siiyo waad garan kartaa dee in oo natiijada meeshaas ay saamayn weynu ay ugu imaanayso dhinacaas marka waana la ogyahay qof kastaa og ergadii og odayaashii og magaalada dadkii jooga mas-uuliyiinta og dadka tartamayaashaa og qof kasta og in faragelin toosa dawladda ay ku jirto waa gartay dawladdii tan ka horreysana waxaa lalahaa xildhibaanada iyo sida loo soo doorto way faragelisay marka ilaa haatanna tuhunka kasoko wax caddayna oo lasoo bandhigay inay iyagu maalgeliyeen ma jirto caddayna loo hayo oon ka ahayn tuhun weyn oo la qabay soomaali iyo ajaanibba ay qabeen marka su-aashaan u socda waxa weeyaan wax tuhun ma jiraan ma jiraan harun tuhun keliya ma jiraan oo cid hadda meel cidlaa ka cadaalinaysa ma jirto aniga iyo qofka iga soo horjeeda markaan tartano oo tabartiisana qofkaas miiska la yimaado ana aan sayda la imaado haddii aan ku kala badino wax problema ma jiraan laakiin xoolihii dawladdu hadda sheegta mar walba in corruption ay la dagaasho oo hadee haddii ay hal kursi one million dollar ka badan ay geliso sidaa la socotina hadee daruufaha dalkee dhaqaalaha ama hay-adaheyna ammaanka haysta ama hay-adaheyna kale dawliga haysta ama hadda kasoo qab madaxweynuhu safaru ku tegay gobollo aada fara badan iyo deegaano fara badan mashaariic fara badan soo soo dhagax dhigay oo mali halkaas malin oo lagu bixiyo kursiga doorashadeeda haddii la gelin lahaa mashaariicdaas at least commitmentsiga dawladda ay gashay wax badan ka dabooli lahayd marka hadda waxaa la yidhi waxaarunimaysan qaadin kama daba yeeraan qof tuun keliya ka dhayn lahaa ma jiro waxaana ergadii og odayaashii og lacagtii la baxshaa loogyahay waktigii la baxshaa loogyahay evidenceska waa loogyahay dadkii o dhan a hadda la keeni karaa og qofkii qaataa oo kii baxshaa og wax kasta waa loogyahay waa gartay laakiin cid hadda oo meel cidlaa ka samaynaysa kiis ma jirto laakiin adiga iyo dowladda waad iswadateen madaxweynaha ra wasaaraha rag saaxiibaa oo isla soo shaqeeyey isku dhow baad ahaydeen xataa xilligii ay ololaha doorashada oo ku jira madaxweynaha aad baad ugu dhoweyd maxaa dhacay oo keenay inay taageeraan xubin ama kula tartamaysa ama kaasoo horjeeda marmarka qaarkood dawladahan maaragtay kooxaha diimuhu ay la kuleeyihiin dadka iyo wax kasta oo khaldanay samaynayaan waxay ku marmarsiyoodaan ilaahay dartiis inay ugu dhawaanaan malaha dad waxaa jira madax ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu haddaysa xitaa toos lagugu lahayn mana qabayn ayagu toos lagu leeyihiin dad ayaga ka agdhowa malaha dadkan in siyaasadda laga saaro oo la dhibo oo xoolaha dawladda si khayro caadihi oo qarriman loo qasiro ilaahay ugu dhawaanaya jira ama aan doonayninba dadka firfircoon oo siyaasadda saamaynta ku leh inay saaxooyinka ama platformka siyaasadeed ay kusii jiraan aan danaynaynin ama buufises ka qabo qofkii maalin ay tuhun iyo xoogaa ii sheegeen kala aragti wadawanaasha ay soo dhex marto cabsi ka qabo haddii baarlamaankaas uu soo galo in culays siyaasadeed iyo yani fight takarnimo aniga layga baqaayo waxsaas laakiin anigu hadda maba kursiga xildhibaanka isbaara kamaba dhigteenba mid aan dawladda ku caawiyo noqon lahaa mid aan dalka ugu adeego noqon lahaa mid aan dadka ugu adeego noqon lahaa mid aan constructive hataa haddii aan mucaarad noqonayo mucaarad waxtara oo wax toosiyaan noqon lahayo mooyaane mucaarad anarka ka shaqeeya oo dawladda aan kula dagaalamana raba horta ma noqdo marka malaa waxaa la yidhi dhurwaayi ilmo isma jecla waana isnecel yihiin mana isjaqaanaan waa loo waa naloo kala sheeko xumeeyey marmarka qaarkood waxaa jira macalinka inuu ardayda u fiican yahay laakiin kabiirka u dareenya malaha kabiiradii ra-iisul wasaaraha madaxweynaha kasoo horsaaya weerarkan si toos ugu lug lahaa